u dabaaldegidda maalin ka mid ah maalmaha dunida ee sida xawligaa ku socda iyo inaad yeelato taariikh ku xardhamaysa sadarrada wax loogu qaro buwaagta dunidan ayaa ah mid muujinaysa maqawga bilowgaadii inuu ahaa mid miisaan ku leh halka aad ka dhalatay maalinka ama aad ka aasaasantay bilowga fikradda wax ku-oolka ah ayaa ah midda yeelata diiwaan fikrad walba oo suurto gasha heerkeeduna uu aada u sarreeyo waxay leedahay maalin ay ku soo biirtay saaxadda dunida iyo taariikh lama ilaawaan ah midda ayaana raadraac saxan u ah bilowga iyo aasaaska halka aad uga soo birtay dunida faraha badan ee wakhtigan wuxuuse ujeedka iyo gugudhigga hadalkaygu uu yahay maanta waa maalinkii ay dunida ku soo biirtay raadiyo gulguduud dhalashadeedii oo ay toddoba sano jirsatay
sannad guuradiisaan giddigeen ku faraxnee hambalyo gudoo wacan adiyow galgaaduud maanta oo kale saddexdii seteembar sannaddii laba kun iyo kow iyo tobankii waxaa mawjadda maqalka ee wax laga dhegaysto ee raadiyaha ku soo biirtay raadiyow galguduud oo ah warbaahintii ugu horraysay ee laga hirgeliyey degmada guruceel ee gobolka galguduud laba kun iyo kow iyo tobankii toddoba sano kadib maanta waxay u dabaaldegaysaa curashadeedii iyo kamad noqoshada warbaahinta dunida aas-aaskeedii wakhtigaa ee deegaanka raadiyo galguduud waxa ay ka mid noqotay warbaahinta ugu saameynta badan warbaahinta dalka cabdifatax xasan faarax oo ah agaasimaha guud ee raadiyaha galguduud sidoo kalena ah aas-aasihii kaalinta ugu weyn ka qaatay in dhidhibada looga taago idaacadda deegaanka wakhtiga ayaa sharaxaya aas-aaskeedii iyo sababihii ugu weynaa ee wakhtigaa loo aas-aasay iyo sidoo kale xilliyadii la hirgeliyey xarumaha qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee raadiyaha galguduud waa mahadsanta cabdiqadar xasan yuusuf ee marka koowaad hambalyo ayaan leeyahay sanad guurada toddobaad ee dhammaanba dhegaystayaasha raadiyo galguduud ee nala socda raadiyo galguduud haddii aan ugu horreyn sharaxo waxaa la as-aasay saddexdii bishii sebtembar ama sagaalaad laba kun kow iyo tobankii waxaana idaacadda markii ugu horreysay lagu as-aasay magaalada guraceel ee gobolka galguduud waxaana xilligii la as-aasayay sababaha keenay in idaacadda la furo ay ahayd magaalada oo aysan ka jirin wax warbaahin ah markaasi oo madax bannaan ama si kalaba ah islamarkaana dadku ay wax ku dhagaysan jireen aaladda s w oo markaa b b c da v o eda si dhib ah ama sidii goob baadiyaa oo kale dadku u raadi jireen oo dhib badan ay u mari jireen raadiyo galgaduudna ay arrimahaasoo dhan markii baahida la arkay rag dhallinyaro anig aan ku jiro ay garansadeen in la as-aaso idaacadda raadiyo galgaduud sidaasna dhidibada loogu taagay ahdaafteeda ugu muhiimsanna taas ayay ahayd nasiib wanaag sanad kadib raadiyo galgaduud waxa ay xarun warbaahin oo weyn ka furtay magaalada dhuusmareeb oo stuudiyihii markaasi labaad ee idaacadda ee la furo noqotay ama nasiib u yeelatay kadib markii iyana baahi badan oo magaalada dhanka warbaahinta ay ka jirtay iyo codsiyo dhegaystayaashan halkaasi markaa iminka nooga xiran kolkii hore ka yimid oo ah in idaacadda lasoo gaarsiiyo maadaama ay tahay idaacad barnaamijyo iyo warar xiise leh ay ka baxaan oo bulshaduna aada ugu kalsoon tahay sidoo kale waxaa codsiyo ka yimaadeen magaalooyin kale oo ay ka mid tahay balambal caabudwaaq cadaado matabaan waxay noo suuro gashay in haddana sanad kadib sanadkii saddexaad aan gaarsiino oo xarun kale ka furno degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyadoo idaacaddu iminka ay qorsheynayso sidoo kale inay daboosho baahiyaha magaalooyin kale oo galmudug ka tirsan oo aan rajaynayno in la gaarsiiyo baahinta radio galguduud islamarkaana ay warar iyo barnaamijyo xiise leh ay kala soco doonaan xaqiiqdii idaacadda marka la fiiriyo dhanka xiriirkeeda caalamiga ah iyo shaqooyinka ugu badan inta badan anugu aan qabto horumar badan ayaan ka samaynay iyadoo raadiyo galguduud ay ka mid tahay shabakad ay ku midaysan yihiin ku dhowaad afartan warbaahin oo ah idaacadaha ku midaysan somaali media association ee sooman loo soo gaabiyo eena ka mid ahay saddex iyo tobankii idaacadood ee laba kun saddex iyo tobankii magaalada kambala ee dalka uganda lagu aas-aasay iyadoo saddex iyo tobankaas idaacadood radio galguduud ee lagu bilaabay ay ku jirtay waxaa jira idaacado kale oo codsiyo ka yimid aan meel marinay oo dib uga soo biiray ilaa afartan iyo iminka ku dhowdahay idaacadaha ku midaysan dhinaca xiriirka kale radio galguduud waxay tahay idaacadda ay aad markaasi u isticmaalaan oo ay u aqoonsan yahay eedaha caalamiga ah islamarkaana ka qayb gashay shirarka caalamiga ah ee warbaahinta ee dhanka galmudug islamarkaana ah ah idaacad shaqo wanaageeda ku heshay iyo horumarka dhanka dhegaystayaasha cilmi baaris badan oo la sameeyey oo qaarkoodna idaacadda si madax bannaan u sameeyda qaarkoodna dad kale oo iyana cilmi baarayaal ay sameeyeen raadiyo galgaduud waxay noqotay warbaahinta saddexdan magaalo ee aan soo sheegay loogu dhegaysiga badan yahay taasoo ay ku muteysatay inay tahay idaacad wakhtigeeda iyo jadwalkeeda iyo nidaamkeeda habkeeda shaqaba ay saxan yihiin sida markaa riseejyada la sameeyey nagula shaaciyey
ku shaqaynta marxaladda warbaahineed ee dalka ka jirta sida xaaladaha xun ee isugu jira dilka xaragga handadaadda iyo falalka ka dhanka ah qanuunyada saxaafadda dunida waxa ay la wadaagtaa midda warbaahinta dalka ka jirta nasiib wanaag ma dhicin in hadafka fog ee raadiyaha galguduud marxaladahaas ay saameeyaan ama ay niyad jebiyaan oo waxa ay kaalin fiican kaga jirtaa warbaahinta madaxa bannaan ee dalka guushaasi miisaanka leh ee wakhtigan raadiyow galguduud waa mid wakhti badan iyo adkaysi ku timid waa warbaahin madaxa bannaan kuna shaqaysa qawaaniinta warbaahineed ee madaxa bannaan ee dunida wakhtigan hirgalka fikradda curashadeed ee raadiyaha galguduud waxay maqaamka iyo kaalinta ku yeelatay idaacadaha guud ee waddanka waxay noqotay raadiyaha ugu afka dheer idaacadaha gobolka waa idaacadda qura ee marka laga hadlo idaacadaha gobollada dhexe ugu afka dheer oo waxaa mawjadeeda laga dhegaystaa gobollada hiiraan iyo galguduud iyo dunida inteeda kale oo lagala socdo love streamka bogga internetka ku leedahay toddoba sanno dabadeed maanta waxa ay soo martay marxalado kala duwan waxa ay ku soo shaqaysay xaalado adag oo dalka ah iyo gobolka ka dhacay sida ay la soo kulantay fala loo geystay wakhtiyada ay soo shigeerisay sida xarigga iyo handadaadda wariyaasha in la isku dayo in gebi ahaanba aysan siin jirinoo hawada laga saaro sida in lagu sameeyo rarasho dhanka agabka ah idaacadda iyo kuwo kale oo badan balse nasiib wanaag intaa dhan marnaba ma aysan noqon mid yoolkeedii saamayn ku yeesha raadiyaha galguduud cabdiqaadir guro barre oo ah agaasimo ku-xigeenka iyo madaxa suuqgeynta idaacadda waxa uu shaqada ku soo jiray wakhti badan sidoo kale idaacadda waa shakhsiga ugu shaqada badan haddiisuanu ahayn kan kaalinta ugu sarreeya ku leh waxa uu kaalin kaga jiraa in heerkan ay timaaddo raadiyaha galguduud waxa uu la soo kulmay xaalado adag oo adag tahay in lagu sii shaqeeyo waxa uu ka sheekeynayaa halka ay soo martay raadiyo galguduud toddobadii sana ay soo jirtay
cabdiqadar su-aasha aada weydiiso ah maadaama aan ahaa howlwadaynkii shaqada ugu weynaa ee radio galguduud intii ay dhisneed wax laga sheekeyn kara maahan yacni warbaahin ku taala soomaaliya haddana ka dhex shaqaynaysa fikiro kala duwan ee markaasi isdiidan haddana aada tiri waxaan ahay warbaahin madax bannaan oo cidna ma la shaqaynaayo oo waxaan ilaalsanayaa dhexdhexaadnimadayda si ay dhegaystayaashaydu igu kalsoonaadaan xogta iyo xaqiiqdana aan u gaarsiiyo haddaad tiri inaad shaqaysaa way adag tahay radio galgaduud intay hawsha waday waxaa la xiray muddo afar jeer ah weliba mar ka mid ah wariyaasha iyo ay ahayd laakiin si toosa waxaa loo xiray radio galgaduud saddex jeer baa la xiray maamulkii ahlu sunna xilliyadii carcarta oo ahaa ee ah labadii kun iyo labayo tobankii bartimihiisii radio galgaduud waxaa laiskugu dhuftay albaabada waxaana markaasi loo xiray waxaas iyo waxaas ah hadda aan raba inaan dhex gelin ha sheeginina magaaladaad ku arkaysaan ha dhihinina xaqiiqatan wax lala yaabay ahayd waxay xirneed muddo waa la soo daayay saddex iyo toban beri ka bacdi ayaa hawada ku soo laabatay waxaa haddana la xiray radio galgaduud toddobiyo tobankii bishii may laba kun toban iyo shan maamulkii gobollada dhexe xilligii dambe oo soo yegleelmayay ay magaalada gurceel kow ay la wareegeen markii ka yimaadeen magaalada la yidhaahdo tuulada la yidhaahdo balihowt waxay la wareegeen tobankii bishii february laba kun toban iyo shan saddex bilood kadib oo heshiisyadii waxyaabahaas iyo lagu mashquulsanaa shaqadii ugu horreyda la qabtay waxay ahayd in warbaahinta la xiro radio galguud ayaa laga bilaabay xilligaasna anigaa la i xiray waxyaabaha markaas aan isku haysanay na waxay ahayd warbaahinta qaranka ee radio galguud laba saac oo kamida ay baahin jirtay ha sii deyninaya waa laga xaabtamay idaacaddiina dib ayay hawada ugu soo laabatay isla sanadkii xigay laba kun toban iyo lix shan iyo tobankii bishii novembar habeen saacaddu ay tahay tobankii iyo qadar labaatan iyo shan daqiiqo ah ayaa maga- waxaa u soo daatay idaacadda ciidamo afduuban oo saddex baabuur oo teknika ah wataan iyo gaari yar nooca raaxada ah xilligaasina waxay qaateen agabkii idaacadda waxa ayn hawada ka maqneed afartan iyo lix habeen ee radio galgaduud ay dansaneed dhammaan maraaxishaas kala duwan cabdikhadar waxaad fahmi kartaa taleefoonada ku soo wacaya xafiisyada lagaaga yeerayo dacaayadda lagugu furayo waayo waxaad ogaataa markaad meel joogtid wax kasta cadoway leeyihiin annaga waan ogeyn radio galgaduud inay laheyd dad ama gudaha ka ahaata ama ha ka ahaato mataqaanaata bannaanka markasta waxay lahayd dad ka shaqaynaya jallaafadeeda ay lahayd radio galgaduud waa xaqiiqo hase ahaatee annagu maxaan uga badbaadaynay yoolka aan leenahay ayaa dacadnaga ah oo ah inaan bulshada u shaqayno sida rasmiga oo ilaahay nagu ogyahan ugu shaqayno uusan qofna annaga uusan warkiisa nagu shuban annaguna aanan noqonin dad yacni iska socda laakiin sharci iyo shuruuc iyo qaanuun iyo process aan ku shaqayno ee dhanka miidiyaha ah ayaan lahayn waa fahmi kartaa marka hawshaasi adag iyo marxaladaasi adag iyo waktigaasi adag oo weliba wakti waxay ahayd haddaan idhaahdo waan ka sheekaynayaa maalmay qaadanaysaa yani waxyaabihii lasoo maray laakiin si guud markaan soo aan soo aan idhaahdo culaysyadii ay ku soo shaqaysa raadiyo galguduud ma ahan kuwa kooban waxaa sidoo kale ka mid ahaa culaysyadii ay ka mid ahaayeen qalabka warbaahineed ee idaacadda oon ahayn mid guud ahaan u dhammaystiran dhanka xirfadda weriyaasha oo waxaa jira wakhti qaar ka mida weriyaashu aysan lahayn xirfad ku filan in shaqadu ay ku kooban tahay laba ama saddex weriye sababa jira culaysyo fara badan awgood oo ahaa kuwa sababi jiray dhanka culayska shaqada balse maanta idaacaddu maaha sidaa way ka gudubtay wayna ka baxday oo waxaa gulaha anqaadka dhow iska leh haqabtirka baahida idaacadda iyo weliba in la soo afjiro culaysyadii shaqada ee dhanka idaacadda maamulka idaacaddu waxa uu u kaamil yeelay inta ugu badan ee qalabka warbaahineed ee shaqada idaacadda sida agabyada idaacadda laga baahiyo dhammaan xarumaheeda gobolka oo ah kuwa tayo wanaagsan leh sidoo kale agabka warqabadka iyo weliba ee, kuwa wax soo saaridda iyo dhammaan kuwa wax lagu duubo iyo mishiinada qawowga dhaliya oo lagu xiray idaacadda oo meesha ka saaray in wariyaashu xilliga kulaylka ay shaqada ka sheegtaan si la mida waxaa meesha ka baxay xirfadyaradii wariyaasha iyo oon xubno kooban oo qura ay ku koobnaadaan shaqada idaacadda oo haddii ay soo jiri jirtay oo waxa uu wakhti iyo dadaal lagu bixiyey soo saaridda wariyaal xirfad u leh gudidda shaqada idaacadda si meesha looga saaro baahida wariyaha hawsha wadi kara laguna guulaystay oo waxaa maanta idaacadda ka howlgala in ka badan kow iyo toban weriye oo inta badan ay leeyihiin xirfadda weriyenimada oo saxda ah loogana gudbay caqabadii weriyenimada hagidda maamulka idaacadda oo la yimid nidaam ku dheehan waxqabad iyo hanaanka saxda maamulka warbaahineed in isfahamka dhanka wariyaasha howlwaneedada iyo maamulku kuna dheehan yahay wada shaqayn iyo iskaashi oo ah halka keliya ee lagu dhexli karo howlkarnaanta weriyaha leh xirfadda werinimada dhibta ah la jaanqaadidda xasaradaha isbeddelka leh mar waliba loo jaanqaado dhanka warbaahinada ee wakhtigan waa waxyaabaha iskale guusha baaxadda leh ee raadiyaha galgudud ay ku tallaabsatay weriye cabdinuur faarax xasan waxa uu ka mid yahay weriyaasha idaacadda waa soo saare iyo tabiye intaba waxa uu caan ku yahay barnaamijka dhacdooyinka oo ka mid ah barnaamijyada ka baxa raadiyaha galguduud waa mid mar walba ku mashquulsan qancinta dhegeystayaasha ku xidhan idaacadda sida uu wakhti iyo dadaal iyo juhdi ugu bixiyo helidda xogata fatiran oo dhammaystiran uga warramay barnaamijyada iyo weliba helidda xogaha uu la wadaago bulshada mar waliba isaga ku xidhan ba cabdiqadar oo, een, su-aasha aad weydiiday jawaabteeda een, horta waxaan iska keen ma ahan waa in juhdi badan wakti badan maskax badan daal badan iyo dhidid badanba lagu baxsho Een, ca- waad og tahay een, eh, waxaad ka soo baxaysaa xaafaddaada adigoon ogeyn waxaad sheegi lahayd kadib waad imaanaysaa waxaad raadinaysaa xogog fara badan sidii aad uga heli lahayd gobollada dalka soomaaliya Een, xog baad heshay een, waxa inagu adkaata mararka qaar sidaan xogtaasi ku keensan lahayn innagoo een, haysanno een, oo- b- eh, liidkii oo kale amaba een, xogtii oo kale qayb ka mid a inagoo haysano sidaan gobolada dalka soomaaliya iyagoo keeni lahayn ayaa inagu adkaata waxaa laga yaabaa inaynu u hilmaano cuntadii aynu cuni lahayn een, oon muhiimadda siino sidii dhegaystayaasha dhegaysta warbaahinta reediyoga galgaduud aynu u qancin lahayn uga dhigin lahayn kuwa ku kalsoon warkii ay dhegaysteen islamarkaana u baahan in ay sii maqlaan warwarkan ka xiiso badan caqabadaha inta badan ku saameeya intaad ku guda jirto diyaarinta barnaamijyada iyo wararka badanaa inta badan caqabadaha aad kala kulanto maxaa ka mid a n cabdiqadir ow aad baad u mahadsan tahay n caqabada fara badan fara badan fara badan baa jira oo- oo lagala kulmo diyaarinta n wararka iyo barnaamijka bandhiga oon caanka ku ahay n ugu horeyn haddaan uga hormaro caqabada koowaad n oo ayna haysato waxa weeyaan n xogtii aad ka hesho gobolada dalka sidii aad ku heli lahayd iyadoo oo faahfaahsan n wariyaashana oo ku sugan gobolada dalka qaarkood wariyaal baa inoo jooga ayaynu la kaashanaa gobolada kale laakiin gobolada ay- een, laga yaabo een, inaysan een, bahda warbaahinta aysan ku badnayn ayaa ugu dhib badan sidii aynu uga heli lahayn xogog fara badan ee wararkii barnaamijyada aad baahiso oo adiga inta badanna mas-uuliyaddeeda aad qaadato marka aad hibiso idaacadda ka baxaan falcelin caynkaa ayaa kala kulantaa bulshada ku dhegaysata Een, waa su-aal muhiima bulshada een, markii aad ka baxdo warka een, amaba een, eh, barnaamijkii oo kale aad ku jirta aad ka baxdid aad bay ku dhiirigelinayaan halka qaar kalena ay ku leeyihiin een, eh, niho waa maxay suxufi iyo een, eh, waxaan aad ku jirtid qeeladhaanta iyo waxa, een, aad- waxaan aad raadiyaha bateriga nooga dhammayhe inaga dhaaf halka gobol kalena ay ku leeyihiin aad baad u mahadsan tahay shaqada aad haydid een, waan kaaga mahad celinaynaa een, dabcan een, in kuwa dhahaya oo ka soo horjeedo waysan ogeyn dhibaatadaan u marno iyo een, u gudashada cid walba shaqadeedu ay u gutaan sida ay tahay ayaynu annaguna waxaynu raadio gulguduud dadaal dheer u gelinay sidii aynu uga horsoodi lahayn dariiqa soomaali ahaan in ugu cusub oo ah in bulshada loo baahiyo xaqiiqooyinka qarsoon in baaris la sameeyo in xog xaqiiqda ku qotonto bannaanka la keeno si warbaahintu u gudato waajibaadka ka saaran kuwa aan codkooda lahayn ama aan hadli karin si musuqa uu u noqdo xumaan meelna looga soo wada jeesto si bulshadu ay u garabsato awoodda ah in iyaga adeegayaal loo yahay kuma koobna idaacaddu bulshada dhegaysiga keliya saaxiibku kula waxay sidoo kale idaacaddu ahamiyad iyo dadaal gelisaa bulshada daalacata websaytkeeda iyo weliba qoraallada ay ku qorto websaytka quyar axmed waxa uu ka mid yahay wariyaasha idaacadda gaar ahaan kuwa inta badan wax ku qora websaytka idaacadda waxa uu sharaxayaa sida uu mar walba isugu howlo bulshada webka daalacata iyo weliba caqabadaha mararka qaar uu kula kulmo in halkaasi xogo uu ku baahiyo cabdiqadar waadaa u mahadsan tahay webka idaacadda inta badan waxaynu isku howlnaa sidii bulshada deegaanka ama gobolka ay markaasi u heli lahaayeen xogo ku aadan deegaanka tusaale ahaan webka idaacadda haddii aynu usoo qaadano waxaynu jecelnahay inta badan in een, qoraalada aanu ku baahino intooda badan oonu uga hadalno waxaa u badan een, deegaanada galmudug oo maadaama idaacaddu ay tahay idaacad een, ku taalo gobolka sida magaalada dhuusamareeb oo kale een, wabka qoraalkiisa oo kale waxaynu isku daynaa inaan bulshada ka qancino siday u heli lahaayeen xogaha ku saabsan gobolkooda een, run ahaantii wababka kale ama een, waa qaybo ganacsi oo bulshada ama siyaar siyaabo gaara loo leeyahay inagu een, webka markaynu qorayno kuma aynu raadino inaan leeg ku helno amaan view ka helno laakiin waxaynu ku raadinaa in xoga rasmiya oo bulshadii ay wax saxa ka helayaan ee caqabadaha aad inta badan kala kulanto intaad ku guda jirto ee xagga qoraalka sida bulshadu ay u kala dalcato ee ka jooga raas gambooni ilaa raas kacseer Een, waa mahadsan tahay een, khadarow sidaad og tahay dadka soomaaliyeed ama af soomaaliguba uu fara badan yahay qoraalka oo kale tusaale waxaa laga yaabaa inaad qoraal diyaariso oo da- wabki saarto bulshada ku dhahaan qofkan maxaa ka qaldan qoraalkii dadkii een, af soomaaligii een, dadkii een, isku si een, uma diyaarsana ama uma fahamsana marka qoraalka raytinka oo kale dadka waxaa laga yaabaa een, inuu ku saxan yahay ku dhahaan waa kaa qaldan yahay ama uu markaasi kaa qaldan yahay oo ay ku saxaan intaba way imaataa tusaale ahaan caqabadaha oo kale webka qoritaankiisa dhanka internetka waxaa laga yaabaa qoraal yar oo aad diyaariso deegaan ka qorta inad kugu qaadato inaad wakti inaad saarto webka idaacadda tusaaleahaan internetka waxa laga yaabaa in awoodiisu aada u yar tahay ood ku rafaado ood wakti badan aada ku bixiso marka ayadoo saasta ay tahay haddana waxaynu isku dayeynaa inaan bulshadeennii qancino oo aynu usoo gudbino wixii deegaankii iyo gobolka ka jiray si ay u ogaadaan hadba halka ay wax marayaan toddoba sano ka hor dhidhibaaskeeda raadiyo gulgudud waxa uu ahaa iftiin yar oo u dhashay deegaanka oo aysan ahayn maanta sida ay tahay waxaase gulaha horumarka leh ee waaweyn ay yihiin kuwo ku yimid halgan iyo hal adeeg fog oo saldhig u ah u adeegidda bulshada